soomaalida ee burburay ee dhowr iyo labaatan sana dowladnimada ay ka maqnayd nin khabiir oo maraykan wuxuu yidhi dowlad waa la ridi karaa laakiin ummad lama baabi'i karo gaar ahaan hadday tahay ummadaas ummad mabaadi iyo dhaqan wanaagsan leh annagoo labaatan iyo dhowr sanaan dowlad daciifa ama dowlad la'aan aan ahayn wax aan dowlad wax dhaamin dowlad la'aan ah shan iyo toban sana bilaa dowlad aan ba ahayn kaamila min tisciinka ilaa ilaa cish- maarata labadi kun labadi kun toban sano tobankii sanana waa soo kufkufaynaa iyo toban todoba sana ugu dambaysay markaan ugu rajo rooneen waxay ahaaday sideeddii sana ugu dambaysay hadda oo xoogoo yar maaragtay wax dhadhaaqeen marba marka dambaysana waqti fiicnaanayna dowladdaas marka walaalayaal afar shay ayaa taxadiyaad ah oo culayse ku ah oo ka hor yimaado laga ilaaliyaa waa inta aan sheegno cagsigeeda waaye midda koowaad waxaa waaye in khilaaf laga ilaaliyaa la rabaa khilaaf hadduu soo dhex galo aasaaskii dowladnimada khatar bay yeelaysaa ilaahayna qur-aankiisa wuxuu nugu leeyahay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ha iska hor imaanina nisaac ha samaynina khilaaf siyaasi iska ilaaliya oo awooddiinu markaas ay baaba'do waxaa nugu dhacoon la burburna sagaashameeyadana khilaafkaas u ahaa taas waa la iska ilaaliyaa khilaafkaas waxyaabaha keena waxaa ka mid a inuu qofku dantiisa iyo midda caamka tiisa u hormariyo